Maamulka Dowladda Hoose ee Degmada Guraac ayaa si rasmi ah u bilaabay bixinta adeegga sawir-looga sharciga lahaanshaha milkiyadda dhulalka ee degmada Guraac ee gobolka Galgaduud. Xogayaha maamulka Dowladda Hoose Bashiir Maxamed Salaan Sanka ayaa ka hadlay bixinta adeegga Dowladda Hoose ee bilowday uuna daahfuray guddoomiyaha degmada Faarax Cabdi Macalin kaasoo ku saabsanaa sidii bulshada reer Guraac iyo dadka leh milkiyadda dhulalka loo siin lahaa sharciga lahaanshaha dhulka.
waxaa farxad eh, weyn inoo ah ka maamul ahaan eh, runtii inaan maanta bixino eh, adeega eh, loo yaqaano sawirlooga oo ah lahaanshiyaha eh, warqadda caddaynaysa lahaanshiyaha milkiyadda dhulka oo runtii dowladda hoose ay bilowday bixinteeda eh, kuna bilowday ku dhowaad eh, labayo toban qof oo runtii eh, maray eh, hanaanka eh, loogu talagalay qofku inuu ku yeesho eh, milkiyadda dhulka Eh, waa uga mahad celinaynaa dhammaan inta qaadatay bulshada kale ee reer guraceel waxaan ayagana runtii ugu baaqaynaa inay maaragtay adeegan eh, sawirooga oo ah eh, waxa keliya ee caddaynaya qofku inuu dhul leeyahay ama milkiyad uu ku sheega karo dabcan inuu maaragtay ka heli karo eh, xarunta dowladda hoose gaar ahaan xafiiska waaxda eh, howlaha guud oo runtii diyaar u ah inuu bulshada reer gurceel si hufan eh, ugu shaqeeyo intaa markii laga soo tago dabcan eh, sabaroogu waxa uu wax badan ka taraa eh, kobcinta ee dhaqaalaha ee qofka uu leeyahay waxa uu ku qaadan karaa eh, sida eh, caadiga ahba eh, muraabaxada ama maaragtay eh, runtii qofka marka ay duruufo gaara soo wajahaan eh, oo uu damca qof aan dabcan qof kale inuu lacag ka qaato mararka qaar waxaa dhacda inuu qofku u dhiibo sabaroogiisa uu yihaniyo sabaroogan iga seexay inta aan kaaga keenayo lacagta lacagta noocaasanaysid marka runtiina dabcan sidoo kale waa wixii kala saarayay hantida shakhsigu leeyahay iyo qoyska midda ka dhexaysa marka qof kasta oo reer gurceela oo runtii gudaha magaalada ku leh ama bannaanka magaalada dhul ku leh waxaan ka rabnaa inuu yimaado xarunta dowladda hoose adeegaasna uu qaato in ka badan toban qof ayaa la siiyey warqadda sabarloogada kuwaasoo bixiyey hanaainka lagu qaadanayo milkiyadda dhulalka degmada guraceel ee gobolka galgaduud